ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa soddonka bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo khamiis ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaallo culus oo ka soconaya gobolka oromiya ee dalka itoobiya mid ka mida wiilasha uu dhalay sheekh khaalid raashid oo soo duubay fariin dhinacyo badan taabanaysa taasoo uu kaga hadlayo xarigga sheekha saddex qof oo ku dhimatay galbeedka dalka kenya yuhuudda oo magaalada dimashiq ee caasimadda dalka suuriya ku khaarijisay sargaal sare oo ka tirsan xukuumadda shiicada ah ee iiraan maraykanka iyo itoobiya oo ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin xal u helidda colaadda ka aloolsan dalka itoobiya iyo tiradad ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro gaadmo ah oo ka dhacay waddanka koonfurta suudaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyayaal ka tirsan idaacadda islaamiga ee alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalada ka socda gobolka oromiya ee dalka itoobiya ayaa sii xoogaysanaya iyadoona maalmihii lasoo dhaafay maleeshiyaadka oromada ay la wareegeen magaalooyin iyo deegaano ka tirsan gobolkaas dagaalada ugu xoogan ayaa waxa ay ka socdaan qeybo badan oo ka mida gobolada wolej iyo shewa ciidamada itoobiya oo kaashanaya kuwa gobolka ayaa lagu daadgureeyey faruumo hor leh oo ka tirsan oromiya waxaana dagaaladani ay imaanayaan iyadoo dowladda itoobiya ay sheegtay inay soo afjartay jabhaddan dhinaca kale wakiilka midowda afrika u qaabilsan geeska afrika ayaa sheegay in dagaaladii labadii sano ka socday waqooyiga itoobiya ay ku dhinteen hal milyan oo itoobiyaan ah ciidamada dowladda itoobiya iyo kuwa eritreya ayuu midowda afrika ku eedaynayaa inay geesteen xasuuqyo ka dhana qowmiyadda tigreega tan iyo markii uu dagaalku bilowday isla wararka itoobiya jabaadda t b elf ayaa ka biyadiiday in dagaalyahanadeeda ay hub ka dhigaan ilaa ciidamada amxaarada iyo kuwa eritreya laga saaro gobolka ma jirto hubka dhigis lagu samaynayo ciidamadeenna ilaa askarta eritreya iyo kuwa amxaarada ay ka baxaan gobolka tigre waxaa sidaas yidhi jabaadda t b l f tigreega ayaa ka baqanaya in markii ay hubka dhigaan ay la kulmaan xasuuq argoosi ah oo uga yimaada ciidamada amxaarada iyo kuwa eritreya oo labadii sane ee lasoo dhaafay t b l f kula dagaalamayay waqooyiga itoobiya سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan waaligii hore ee wilaayada islaamiga ee banaadir sheekh maxamed xasan cumar abu cabdiraxmaan ayaa habeennimadii xalay ku geeriyooday magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan tacsi ah ka soo saartay geerida waaliga waxaana bayaanka soo jeedinaya cabdifataax maxamed qaasim ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu maanta soo saaray bayaan deg deg ah oo ku qotoma geerida sheekh abu cabdiraxmaan allah uu raxmado e bayaanka ayaa waxaa furfurasho kadib iyo aayadaha ee qur-aanka ah ee lagu bilaabay waxaan ummadda muslimka ah guud ahaan gaar ahaan eheladiisii asxaabtiisii ardaydiisii mujaahidiinta iyo dhammaan bulshada soomaaliyeed ee muslimka ah uga tacsiyeyneynaa geerida ku timid sheekh maxamed xasan cumar abu cabdiraxmaan kaas oo xalay ku geeriyooday wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed xasan abu cabdiraxmaan allah u raxmado eh sida bayaanka lagu xusay waxa uu ahaa shaqsi uu allah ugu deeqay cilmi iyo alle kacabsi akhlaaq wanaagsan geesinimo iyo jacaylka u gargaaridda diinta islaamka wuxuu soo noqday waaligii wilaayada islaamiga ee banaadir xilligaasi oo lagu xusuusto sidii wanaagsanayd ee uu ugu khidmeeyey bulshada caasimadda iyo jihaadkii adkaa ee uu la galay saliibiyiinta iyo murtadiinta ayaa lagu yiri bayaanka oo sidoo kale lagu xusay in la wada xusuusto wacdarihii isaga iyo ciidamada wilaayadiisu ay ka dhigeen dagaalkii dayneyle ee lagu dilay in ka badan boqol askari oo ciidamada burundi ahaa intaasi kadib bayaanka ayaa waxaa lagu sheegay qeybaha uu kasoo shaqeeyey sheekh abu cabdiraxmaan waxaana lagu yiri sheekh maxamed xasan cumar abu cabdiraxmaan allah u naxariiste eh waxa uu si karti leh uga soo shaqeeyey makaatibta kale ah amniga tarbiyada iyo tacliimta iyo maktabka ta'hiilka ee mujaahidiinta waxa uu soo saaray baa lagu yiri bayaanka boqolaal mujaahidiin ah oo saraakiil iyo mas-uuliyiinba leh kuwaas oo maanta kaalimo muhiim ah uga jira ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kasii hadlaya xanuunka sheekha iyo xaaladihiisii ugu dambeeyey ayaa waxaa bayaankiisa uu ku yidhi sheekha ayaa maalmihii dambe waxaa lasoo gudboonaaday xanuuno waxaana xalay uu ku geeriyooday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaana allah subxaanahu watacaala uga baryaynaa inuu ajarkiisa weyneeyo camalkiisii wanaagsanaa iyo jihaadkiisii ka aqbalo uuna geeyo darajaadka sarsare ee jannatulfirdows al aclaa intaasi kadib bayaanku waxa uu soo gudbiyey dardaaranno ee jihooyin kala duwan ku socda waxaana lagu yidhi waxaan kula dardaarmaynaa bahda waxbarashada ee soomaaliyeed inay ku daydaan sheekh abu cabdiraxmaan aqoontoodana uga faa'iideeyaan ummadooda muslimiinta ah waxaan sidoo kale kula dardaarmaynaa baa lagu yidhi bayaanka ardaydii sheekha inay sii ambaqaadaan jihaadkii sheekh abu cabdiraxmaan ayna fuliyaan dardaarankiisii ah inaan marnaba laga tanaasulin u gargaaridda diinta islaamka iyo la dagaalanka cadowga kusoo duulay diinta dalka iyo dadka muslimiinta ah waxaana lagu soo gebagabeeyey xadiid uu saxaabiga abu hureyre radiallahu canhu ka warinayo nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiidkaas oo caddaynaya in qofka bini aadamka haddii uu dhinto saddex ka mid a acmaashiisa aanay go-ayn kuwaasoo kale ah sadaqada jaariyada ah cilmigii laga faa'iiday iyo walad saalix ah oo uu qofku ka tago kaasoo u soo duceeya waxaana ugu dambayntii bayaanka lagu soo gabagabeeyey walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun
وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan dhowaan maamulka aala sacuud ayaa muddada xabsiga u kordhiyey sheekh khaalid raashid oo ka mid a culimmada rabbaaniyiinta ah ee ku xidhan xabsiyada maamulkaas haddaba warbixin ku saabsan taariikhda sheekha iyo mid ka mida wiilashiisa oo soo duubay fariin dhinacyo badan taabanaysa taasoo uu kaga hadlayo xarigga sheekha waxaa inoo soo jeedinaya maxamed amiin sheekh khaalid bin moxamed ar raashid waa mid ka mid ah culimmada muslimiinta iyo ducaadda xaqa la jahrayay ee ku xidhan xabsiyada maamulka aala sacuud isagoo muddo sannado ah wakhtigiisa ku qaadanaya xabsi infiraadi ah waa mid ka mid ah xulka iyo haldoorka ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ee nool zamankan wuxuuna xabsi ku mutaystay difaaca nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ah kan basharka ugu khayrka badan wuxuu sheekhu sanadkii kun saddex boqol iyo sagaashankii hijriyada oo waafaqsan kun sagaal boqol iyo toddobaatankii miilaadiyada ku dhashay magaalada alqabar ee dhacda bariga dhulka xarameynka waxaana halkaasi uu kusoo qaatay waxbarashadiisa marka laga hadlo culimmadii uu wax ka bartay sheekh khaalid raashid waxaa ka mid ah sheekh ibnu baaz sheekh cabdulaahi bin jibriil sheekh cabdiraxmaan al buraaq iyo sheekh cabdiraxmaan assacad allah soo daayee sheekh khaalid raashid waxa uu ka mid yahay culummada loogu jecel yahay dhulka xarameynka wuxuuna leeyahay taageero aad u badan allah ayaana maxabo u geliyey qulubta muslimiinta waxaana lagu jeclaaday sheegidda kelimada xaqa ah mid ka mid ah muxaadaraadka loogu jecel badan yahay muxaadaraadka sheekha waa midda ah yaa ummata muxamed waana muxaadaradii uu sheekhu ku muteystay in xabsiga loo taxaabo kadib markii sanadkii labada kun iyo shantii wargees lagu magacaabo yolan boston oo kasoo baxa dalka danimark uu baahiyey sawir gacmeedyo lagu aflagaadeynayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam tallaabadan oo ka caraysiisay muslimiinta caalamka ayuu sheekh khaalid raashid fakallaahu asrahu ka mid noqday dadkii ay saamaysay isagoo go'aansaday in wixii uu awoodi karo uu ku difaaco sharafka nebiga sala allahu calayhi wasalam muxaadarada sheekha ee yaa ummata muxamed ayaa waxa ay si weyn ugu baahday caalamka taasi ayaana ka caraysiisay maamulada dabadhilifyada ah kan aala sacuud ayaana go'aansaday inuu xabsiga dhigo sheekha maalmo yar un kadib waxaa sheekha magaalada maka ka xiray ciidamada ammaanka ee maamulka aala sacuud waxaana xukuumadda sacuudiga ee marka hore isku dayday in ay inkirto xiritaanka sheekha waxaa sheekh khaalid loo dhaadhiciyey xabsiga alxayaar ee ku yaala magaalada riyaad waana xabsi sumcad xun waxaana xilligaasi xabsiyada maamulka aala sacuud buuxdhaafiyey dhallinyaro badan oo ka mid a ducaadda muslimiinta iyo culimmada dhulka xarameynka wuxuu ka mid noqday maxaabiista la kulma tacdiibka iyadoo loo geysan jiray garaacis xooggan kuwaasi oo sheekhu ku sababi jiray inuu waayo wacyigiisa ama u miirdoorsoomo waxaa intaasi usii dheer inuu sheekhu ku xanuunsaday gudaha xabsiga waxaana dhici jirtay inuu maamulka aala sacuud uu diido in la daweeyo sheekha iyadoo ay ku jeesjeesi jireen shirdoonka maamulka aala sacuud afar sano kadib xiritaanka sheekha ayaa waxaa lasoo taagay maxkamad waxaana lagu soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay jamaacaad ay ku tilmaameen argagixiso uuna la tacaamulay hay-aad aan kasoo jeedin dhulka xarameynka sheekh khaalid raashid ayaa iska difaacay eedeemahaasi been abuurka ah wuxuuna qaadigii xukunkaasi riday uu weydiiyey aayado qur-aan ah ama axaadiis ka sugan nebiga sala allahu calayhi wasalam kuwaasi oo ku salaysan xukunka uu riday qaadiga faajirka ah ayaana islaweyne awgeed kordhiyey xukunka kana dhigay shan iyo toban sano mawaaqifta sugnaanta leh ee sheekha waxaa ka mid ah in dhowr jeer ay isku dayeen in laga sii daayo xabsiga taa beddelkeedana uu tv-ga dowladda ka sheego inuu ka laabtay mowqifkiisa sheekha ayaa ka biidiiday arrinkaas wuxuuna ugu jawaabay wallaahi haddii aad sannado badan i haysaan kama tanaasulayo waxa aan sameeyey shan iyo toban sano oo ay ku jirto sugnaan iyo dhabar adeeg ayuu sheekhu ku qaatay xabsiga waxaana bishan gudaheeda maxkamadda maamulka aali sacuud ay gaarsiisay xabsigiisa afartan sano muslimiinta caalamka ayaa si aad ah kaga falceliyey tallaabadan iyagoona maalmihii lasoo dhaafay baraha bulshada isku dhaafsanayay fariimo murugo leh waxayna allah ka baryeen in sheekha xabsiga ka soo daayo mid ka mid a wiilasha sheekha ayaa fariin qiiro leh soo gudbiyey wuxuuna si adag ugu jawaabayaa wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka aali sacuud من أبناء الشيخ الداعية خالد الراشد ردا على بيان وزارة الداخلية الذي جاء فيه اتهام أبي بالإرهاب وغسيل الأموال ودعم الإرهابيين وهذا ليس دفاعا عن أبي فقط ولكن دفاعا عنا أبنائه أيضا فلقد سمعنا من يقول لنا يا أبناء الإرهابي أقول مستعينا بالله أما الإرهاب الذي اتهمتموه به وسجنتموه من أجله فهو دعم الجهاد في العراق ضد المحتل الكافر ودفاعا عن أعراض المسلمين ودمائهم والذي نعلمه عن أبي في هذا الأمر الذي لم يقدم عليه إلا بفتوى من الشيخ العلامة ابن جبريل رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته الذي أفتاه بوجوب الدعم بالمال والنفس وكان أبي يستشيره في كثير من أموره ويستفتيه هل الشيخ ابن جبرين إرهابي أيضا ويدعم الإرهاب أصبحنا في حيرة من أمرنا ثم إذا كان أبي ثم إذا كان الإرهاب الذي دعمه أبي في العراق فلماذا لا ترسلونه إلى العراق ليحاكموه هم على ذلك أما غسيل الأموال فالقاصي والداني يعرف أن أبي ذهب إلى النيجر وقال وقام ببناء بعض المساجد والفصول الدراسية وبالتنسيق مع سفارة مع السفارة السعودية هناك وعندنا كل الأوراق التي تثبت ذلك ولما رجع من النيجر وذكر ذلك في دروسه ومحاضراته انكبت عليه الصدقات والزكوات للمشاركة في ذلك والكل يعرف ذلك إلا وزارة الداخلية لأنها لا تريد أن تعرف ذلك وكنا نسمع أبي دائما يقول ويردد بعد أن رجع من النيجر حلمه ومشروعه في الحياة أن يبني مسجد مقابل كل كنيسة في قرى النيجر الله أكبر sidoo kale waxa uu fariin u diray qaadiga maamulka aali sacuud waxa uuna sheegay in aysan marnaba saamixi doonin xitaa haddii uu cafiyo aabbahood inta ay adduunka joogaanna ay soo habaari doonaan xaqoodana aysan doonaynin haddii ay adduunka ku helayaan balse ay ku kala bixi doonaan allah hortiisa wuxuuna dhanka kale aabihiisa kula dardaarmay inuu xabsiga ku sabro أقول للقاضي أقول للقاضي أليس عندك أبناء تراهم صباح مساء تشتاق إليهم ويشتاقون إليك أما فكرت بي أما فكرت بإخواني أما فكرت بنا أما فكرت بجميع أبناء المعتقلين أيها الظالم وأن تقسو على الداعية إلى الله وعلى العلماء وعلى وعلى المسلمين المظلومين ووالله أقسم بالله لو سامحك أبي لن نسامحك على كل ساعة أو دقيقة ولا أظن أهالي المعتقلين يسامحونك ونحن ست أبناء وأصغرنا ثمان سنوات وأكبرنا ثمانية عشر سنة والموعد عند الله أما في الدنيا فوالله لن نقصر عليك من الدعاء عليك ولن يقصر أبناء المعتقلين والمظلومين وأهاليهم وإن كان لنا حق فلا نريده إلا في الآخرة وإن, وإن حصل لنا في الدنيا فوالله لن نرده كنا صغار يوم غاب أبي ونحن الآن رجال ونقول أجر يا أبي اصبر يا أبي اصبر يا أبي واحتسب فيكفينا شرفا أن يقال لنا أبناء ناصر رسول الله ووالله لن يضيعك ولن يضيعنا الله فاحفظ الله يحفظك فاحفظ الله يحفظك لا تزال تصدع لا, تدا لا تزال تصدع في آذاننا منذ ك... منذ كلمتنا وحفظتنا إياها ونحن صغار ولقد دخل السجن من هو أكرم على الله منك ولكن فيهم أسوة حسنة ولكن فيهم أسوة حسنة والعمر مهما طال فهو قصير والدنيا مهما عظمت فهي حقيرة kani waa daaci iyo caalim ka mid ah ummadda nebi moxamed oo ku dulman xabsiyada maamulka aali sacuud iyo kumanaan isaga la mid ah waana zaman ay xabsiyada buuxdhaafiyeen kuwii dhaxlay ambiyada adduunkanna ay ku amartaaglaynayaan fujaarta iyo fusuqada madaxda ka ah qaybo ka mid ah caalamka
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka cabdisamed cabdulaahi ayaa soo jeedinaya wararka ka imaanaya ismaamul goboleedka bocket ee dalka kenya ayaa sheegaya in ugu yaraan saddex qof oo kenyaati ah ay ku dhinteen god ku soo dumay oo laga qodaya macdanta xilli ay dadkaasi ku howlanaayeen maareynta nolol maalmeedkooda sida ay baahisay warbaahinta kenya dadkan ayaa dhintay kadib markii uu kusoo dumay god dahabka laga qoto halka sidoo kale lagu guulaystay in lasoo badbaadiyo laba kale oo ku xayirnaa gunta hoose ee godka faarax murilla oo ah goobjoogo ku sugnaa goobta oo ay soo xigatay warbaahinta waddanka kenya ayaa sheegay in dadka dhintay ay dhammaantooda ahaayeen haween wakhtigaasi ku howlanaa soo saarista dahabka si ay noloshooda ugu maareeyaan saraakiil ka tirsan booliiska ismaamul goboleedka bocket ayaa sidoo kale xaqiijiyey dhacdadan iyagoona intaas ku dareen duruufaha nololeed ee ka jira waddanka gaar ahaan ismaamulka ay dadkani deegaanka ku qasabtay inay nolol maalmeedkooda ka raadiyaan goobaha halista ah ilo wareedyo kale ayaa sheegayay in haweenka dhintay kuwa dhaawacyada qaba ay ku jiraan da-da u dhexaysa labaatan ilaa soddon iyo laba jir sida uu xaqiijiyey qof goobjoogo ah oo dhacdadan laga waraystay tani ayaa ka mid noqonaysa dhacdooyinka ay dadka ku dhinteen ee laga soo tabiyo galbeedka waddanka kenya labada kun sagaaliyo tobankii ayay ahayd markii dhulgo ka dhacay ismaamul goboleedkan waddanka kenya ay ku dhinteen soddomeeyo qof oo kenyaati ah dhanka kale yahuudda ayaa magaalada dimashik ee caasimadda suuriya ku khaarijisay sargaal sare oo ka tirsan dowladda shiicada ah ee iiraan taliska ciidamada xukuumadda shiicada ee teheraan ayaa ku dhawaaqay dhimashada mid ka mid a saraakiishooda sarsare ee ku sugnaa gudaha dalka suuriya war qoraal ah oo kasoo baxay taliska shiicada ayaa lagu xaqiijiyey geerida korneel daa-uud jaafari oo ka tirsanaa ciidamada ilaalada kacaanka ee dowladda shiicada ahee iiraan kaasuu ku dhintay qarax ka dhacay magaalada dimashik ee caasimadda waddanka suuriya sida lagu xaqiijiyey bayaanka ninkan ayaa ka mid ahaa la taliyayaasha sarsare ciidamada cirka ee xukuumadda teheraan waxaa dilkiisa ka dambeeyey maamulka yahuudda oo qarax kula beegsaday magaalada dimashik taliska ciidanka shiicada ee iiraan ayaa ku goodiyey in maamulka sahyuuniga yahuudda ay ka argudan doonaan jariimada ay ku kaceen sida lagu sheegay bayaanka oo ay baahisay warbaahinta ku hadashaa afka maamulka shiicada ee iiraan ma ahan markii ugu horreysay ee dalka suuriya lagu khaarijiyey saraakiil sarsare oo ka tirsanaa dowladda shiicada ee iiraan balse marar badan ayay yahuuddu weerar isugu jiro kuwo qorshaysan iyo duqaymaba ka fulisay dalkaas waxayna ku dishay saraakiil sarsare oo waddankaas u joogay abaabulka iyo tababarista maleeshiyaadka shiicada ah ee ku sugan waddankaas dhinac kale maraykanka iyo etoobiya ayaa ka wada hadlaya arrimo ay ka mid yihiin xal u helidda colaadda etoobiya ka aloolsan ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ayaa wadahadal dhinaca teleefoonka ah wuxuu la yeeshay xoghayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinkan waxaayna labada mas-uul ka wada hadleen xal u helidda colaadda ka taagan waqooyiga waddanka etoobiya wadahadalka dhex maray abiy axmed iyo blinkan ayaa diiradda lagu saaray sidii wax nabad lagu sheegay loogu soo dabaali lahaa dalka etoobiya iyo sidii wadahadallada socda iyo qodobada hordhaca ah ee lagu heshiiye lagu hirgelin lahaa bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ayaa lagu sheegay in blinken uu kala hadlaya abiy axmed muhiimadda ay leedahay in colaadda lasoo afjaro nabadna lagu soo celiyo gobolka tigreega ee waqooyiga etoobiya bilinkan ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in isdeg degaa loo dhaqangeliyo heshiiskii xabajoojinta ahaa oo ay ku jiraan in laga saaro dhammaan ciidamada shisheeye iyo in hubku dhigis iskumar lagu sameeyo ciidamada tigreega xoghayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinkan ayaa caddeeyey in dowladda maraykanka ay si weyn u taageerayso hanaanka midowda afrika oo u wado wadahadallada iyo sidii uu heshiiska u noqon lahaa mid miro dhala wadahadalladan ayaa kusoo beegmayay xilli hogaanka t b lef ay shuruuda ku xireen heshiiskan iyo in hubka dhigis lagu sameeyo maleeshiyaadka u dagaalama jabhadda tigreega ee dagaalka kula jirta xukuumadda uu hogaamiyey ra-iisul wasaare abiy axmed geesta kale in ka badan soddon qof ayaa ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay waqooyiga bari waddanka nigeria sida ay tilmaamayaan oolarka ka imaanaya waddanka nigeria shil khasaare nafeed geystay ayaa wuxuu ka dhacay deegaan ku yaala waqooyi bari ee dalkaas shilkan ayaa yimid ka gadaal markii ay isku dhaceen saddex gaari oo bas ah xilli ay ku socdaalayeen meel u dhow magaalada mayduguri oo ka tirsan gobolka boorno waxaana halkaasi ka dhashay khasaare xoogan sida la sheegay iskudhac gawaarida ayaa yimid kadib markii gaari bas ah uu taayarka ka qarxay taasoo keentay inuu waddada uu ka baxo isla markaana uu ku dhaco gaari kale oo halkaasi marayey inta lahubo waxaa shilkan ku dhimatay ugu yaraan soddon iyo toddoba ruuxu ka mid ahaa rakaabkii gawaarida isku dhacay waxaana sidaasi xaqiijiyey mas-uul u hadlayay deegaanka uu shilkan ka dhacay isagoo intaas raaciyey in qaar ka mid ah dadka dhintay ay aada u gubteen oo aan la aqoonsan karin sawiro iyo muuqaalo laga soo qaaday goobta uu shilkan ka dhacay ayaa waxay muujinayaan saddexda gaari oo bas beelay ugu dambeyn tiro dad ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar gaadma ah oo ka dhacay waddanka koonfurta suudaan oorarka ka imaanaya waddanka koonfurta suudaan ayaa ku waramaya in kooxo hubaysan ay weerar jidgal ah la beegsadeen ilaa saddex gaari kuwaasuu ku socdaalaya wadda weyn oo isku xirta dalalka koonfurta suudaan iyo yuganda weerarka ayaa waxaa sida la sheegay lala egtay laba ka mid a gawaarida baska ah iyo gaari kale waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimashii dhaawac oo soo gaaray rakaabkii la socday gawaarida la weeraray inta la xaqiijiyey ugu yaraan saddex ruux ayaa ku dhintay laba iyo labaatan kalena way ku dhaawacmeen weerarkan oo si gaara kaga dhacay deegaan qiyaastii konton iyo shan kilomitir u jira magaalada jubba ee caasimadda koonfurta suudaan afhayeen u hadlaya booliiska dowladda dalkaas ayaa sheegay in dadka ku dhaawacmay weerarkan gaadmada ah ay ku jiraan laba qof oo u dhashay dalka yuganda isagoona intaasi ku daray inaan weli la aqoonsan karin kooxihii weerarka geystay waxaa xusid mudan in tan iyo sannadii labada kun lix iyo tobankii ay halkaasi ka dhaceen weerar caynkan oo kale ah waxaana bishii agost ee sanadkan weerar ka dhacay isla waddankaasi lagu dilay toddoba qof halka tiro kalena lagu dhaawacay
guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeyraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgelaya dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فسبحان الذي أسرى عرفت الله